laba wiil oo soomaali ah ayaa xalay toogasho loogu dilay magaalada stockholm ee caasimadda dalka sweden dadkan ayaa la sheegay in ay ku dhinteen rasaas ay rideen dad wejiyada soo xidhay jaamac bulle jaamac ayaa dilkan ka waraystay ikraan cali kaar oo ah weriye madax bannaan oo ku sugan sweden
xalay waxay ahayd markii tobankii fidimo kow iyo toban daqiiqa dhiman markii uu niman hubaysan oo ay maqaayad qaxwaha laga cabo oo ku tilay xaafadligaas ringibe ay inta galeen dactaashyaad ku fureen waxaa goobsi ku dhintay laba wiil oo soomaaliya mid saddexaadna wuu dhaawacmay laakiin qofka saddexaad lama xaqiijin kari lahay hadda mataqaanaa cida uu yahay allaha u naxariisto dadka dhintay sida ay wax u dhaceen oo dadkaa meesha soo galay inay duulaanka ku ahaayeen labadan qof oo dhimatay iyo dhaawaca iyo in weerar guud oo meesha lala beegsanayay uu ahaa ma la kala ogyahay horta ilaa hadda lama sheegin sababta ka dambaysa nimankan weliyada soo xirtay oo xalay meeshaas galay dadkana rasaas huwiye laakiin waxaa la aaminsan yahay keliya in qasdigooda u ahaa in ay rabeen in wax ay dilaan laakiin cidda ay ku raajoogeen qudhooda weli lama xaqiijin marka booliskan waxay sheegeen warbixintii ugu dambeysay maantay waxay ahayd in ilaa hadda aan lasoo qaban balse lagu raajoogo oo dadka iyaga ku dhowda ay macluumaadka ka aroorinayaan ay qolaba ugu sheegayso kuwa laku baxsaday inay yihiin iyo kuwa mooto raacay ama babo raacay mar marka booliska ku dhowda weli baaritaankaay maaragtay ku ku wargasan yihiin bal sawir naga sii inta aada og tahay labadan dhalinyaro oo dhintay allaha u naxariistee da-dooda iyo dhalinyaro noocay ahaayeen labadan wiil waxay wararku inoo sheegeen qudheydo aan isku daya xataa in dad badan aan la xiriiro laakiin warkan ka helaya waxay ahaayeen war aada u kooban marka waxay ahaayeen laba wiilo walaalah oo daad isku xigta ah maqaayadaas la yiraahdo miinta oo ku tilay ringabe waqooyi galbeed ee caasimada stockholm ayay mataqaanaa fadhiyeen oo qaxwo ku cabayeen marka ilaa hadda cid tilmaami karta mala ku dhowdo inay yihiin kooxa wax faldambiyaad ku luqleey in kale laakiin kolley waxay ahaayeen rag un markaas meesha fadhiyey oo un saacadoodii dhammaatay oo niman hubaysane ay ay dileen si kastaaba ha ku dilaan aad bay umahadsantay waa wariyaha v o e jaamac buulle jaamac uu waraysanayey ikraan cali kaar oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan dalka sweden